Mas'uuliyiin uu hogaamiyo Gudoomiye Ku-xigeenka degmada Cadaado, qaar ka mid ah xubnaha Golaha Deegaanka degmada Cadaado iyo bulshada deegaanka ayaa ka qayb galay daahfurka mashruuca dhir beeris ah oo laga bilaabay deegaano hoos yimaada degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud, gaar ahaana deegaanka Jaandheer. Mashruuca dhir beerista ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada deegaanka si xoolaha deegaanka ay u helaan cunno ku filan. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka Jaandheer ayaa uga mahadceliyay hay'addii mashruucan keentay iyo cid kasta oo garab siisay in deegaanka laga sameeyo mashruuca dhir beerista.
marka waxaa dhir beerisna waa tahay waxbarashana waa tahay aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa hay-adda iyo dadka dhammaantood barnaamijkan keenay ee soo fakeray annaguna haddii lahaydmo ka degma ahaan waan samayn doonnaa waanan meel gaarsiin doonnaa haddii ilahay asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa soo dhoweynaynaa gudoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka degmada iyo saxaafadda iyo xildhibaanada noo yimid waxaan ka mahad celinaynaa barnaamijkaa naloo keenay oo adkaysiga deegaanka ah iyo dhirbeerista aad baan ugu faraxsannahay waan uga mahad celinaynaa
Dhanka kale, hay-addii hirgelinaysay mashruuca dhir beerista ayaa ka hadashay mashruuca laga leeyahay dhir beerista.
maanta waxaan joognaa deegaanka jaandheer oo hoos taga degmada cadaado waxaan u joognaa mashruuc dhirbeeris dhirtaasoo lagu talagalay in xooluhu ka faa'iidaystaan mashruucan waxayse kaashanaya dowladda hoose hay-adda himilo oo kaashanaysa merscop maalgelintan waxaa iska leh usada iska leh mashruucan waxaa lagu talagalay in lagu beero dhirta xoolaha manaaficaadka u leh waxaa la samay doonaa haddii alla idmo ilaa kun iyo laba boqol oo maaragtay godayadoo godkiina maaragtay lagu beeri doono in ka badan boqol geed lagu beeri doono geedahaas waxaan rajeynaya dunyadana ay anfac u yeeshaan iyo dadkaba bacdal marka waxaan rabaa inay dadku ilaashadaan waxyaalaha loo maalgelinayo ama maaragtay anfaca guud wada leh danta guud way dayacan tahay danta guud waxaan leenahay danta shakhsiyaha laga hormariyo ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali shilin ayaa bulshada deegaanka jaandheer uu baaqay ilaalinta dhirta mashruuca la yidhaahdo adkaysiga reer miyiga oo dhirbeeris lagu samaynayo baadiyaha loogu samaynayo meelaha dhirtu ay ka bannaanaatayoo abaaruhu ay xaalufiyeen mashruucan waxaa ka horreeya kii magaalada gudaheeda oo guddoomiyaha degmada reer miyiga la yidhaahdo mashruucan waxaa fulinaya dowladda hoose iyo hay-adda himilo oo iskaashanaya iyo marsikoob u s aid oo maalgelinta bixinaysana iyadana waa uga mahad celinaynaa waxaa sharaf iyo karaamo nooa mashruucan inuu yahay meeshii koowaad oo laga samaynayo galmudug dhirbeerid sida uu uu dhirta u beerayo godadkaas dhabarkeenna ku yaalla waxay celinayaan biyaha